iyadoo maanta ay bisha barakaysanee ramadaan ay tahay maalinteedii koowaad ayaa waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ay haween hooyooyin ah oo ku nool magaaladaasi islamarkaana isxilqaamay ay qaybiyeen ugu yaraan shan kun oo kitaabka qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ay ugu talagaleen in dadka ay ka faa'iidaystaan kutubtan ayaa isugu jira kuwo cusub iyo kuwo duugoobay balse iyagu dib u dayactireen si aanay masaaxiifta qur-aanka kariimka ay u baabi'in waxay kutubta qur-aanka kariimka ay geynayaan masaajida goobaha lagu barto qur-aanka kariimka ah iyo cid walba oo u baahan sida ay u sheegeen warbaahinta waxaynu u fadhinaa waxaa weeye dafcaddii labiyo tobnaad ee qaybinta kutubta qur-aanka kariimka kutubtaa marka hore kutub markaa mustacmaloo magaalada laga soo uruuriyey masaajidada iyo madaariista ayay ahaayeen kutubta markaa la dayactiri jiray goobihii lahaa iyo dadkii lahaabaa dib loogu celin jiray hooyooyinkaas dhaqaalaha yar ay isu keeneen ayaa agabkaa qalabka loogu shaqaynayo iyo inamada shaqaynayaba laga kaabi jiro laga bixiyaa kutubta maanta qaybintooda aynu u fadhinaa waxaa weeye shan kun oo masxaf weeye afar kun oo masxaf waa kutub cusub in markaa loo qaybiyo masaajidada madaariista dadka danyarta u baahan cid kastoo markaa muxtaajiin oo baahi markaa u qabta masxafka qur-aanka kariimka haddaba aanu ka faa'iidaysano fadliga badan ee ku jira bisha ramadaan oo ah bil barakaysan waa fursad sanadkiiba hal mar ina soo marta bil dhammaanteed ah khayr iyo barako ayna habboon tahay in fadligeeda laga faa'iidaysto